waa hagaaga khiyaarka hawada nagala soconaysay habeennimadii xalaytu waxaa qarax lala beegsaday qaar ka mid a xarumaha warbaahinta ee ka howlgala magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi mudug haddaba farxiye maxamed cismaan oo ah saxafiyad ka howlgasha idaacadda radio gaalkacyo ayaan teleefoonka kula xidhiidhay magaalada gaalkacyo waxaan weydiiyey farxiya inay xalay uga dhaceen qaraxyadaasi xarumaha warbaahinta ee gaalkacyo farxiya say maqashaa
si fiican baa ku maqlaa walaal cali xalayta walaal saacadda afrikada bari markii ay ahayd adigu toddobadii iyo qadar soddon daqiiqa ayaa waxaa weerar lagu qaada qarax ah idaacadda dhanka koonfurta ku taalla ee idaacadda codka midug layiaahda qaraxaasi oo ah hal qarax oo weyn waxaa layaa kasoo gaartay aaraysaa saddex wiil oo weliya oo dhaawaca ayagoo lugaha asagana waxaa ku dhacay suntii qaraxa ayaa waxay ka beeshay sanka deetana shoogna wuu ku dhacay waa uu nasiixay wiilkaasi saddexdoodii waa saddexdii weliya idaacadda codka mudug oo ugu horeysay qaraxyada lala beegsada ayaa istaanka loo qaaday xalay hore ayagoo arrintii ay inta badan wariyaasha ku mashquulsan yihin ayaa haddana waxaa dhacay qarax labaad oo ka dhacay dhanka idaacadda ku taal oo la yidhaahdo isna waxa waxyeelada kasoo gaartay wiil oo wariyeysa ahaa idaacadaasi waxay iska gaareen caloosha iyo maaragtay lugta mudug ayay iska gaareen haddana afartii wariye waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka koonfurta ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sidoo kale idaacadda radio gaalkacyo oo ah idaacad iyadu ku taala dhanka waqooyiga ee radioga ee gaalkacyo waxaa lala beegsaday laba qarax oo sida ay sheegeen hay-adaha mind actionka markay yimaadeen markay dheendeeleen meeshaas waxaa lagu soo waray laba buuqdan qaas oo ayuu sitaasa meeshaas ugu qaaday sidoo kale waxay jirta gumba ayada aasa qarxeed laakiin dadkii laba inay qarxiyaan ay siligii neefta u marayeen inay furaan balse isagoo horin ay dhacdo korkeeda laga soo raaday gumbadii ay siligeen waxayna sheegeen gumbadaas inay tahay nooca khatarta ah ee sida ba-aan xulaysa mana jirto wax dhanka idaacadareeda ogaalkacayo waxyeelo kasoo gaartay aan ka ahay qalab halkaas ku burburay iyo weliba masaafkii kale ee idaacadda oo ayadoo burbur aada ugu weyn uu ka muuqdo khasaaraha wuxuu gaarayaa qaar iyo weliba ilamaa afar weliye oo ayaguna imika isbitaalada magaalada gaasceeldabiibiye mana jira mana jiraan wiisha ah farxiyo adigu waxaa tahay saxafiyad ka howlgasha idaacadda reer gaalkacyo xiliyadii qaraxu dhacayeen goobta ayaad ku sugnayd saaka maxaa gaalkacyo ka cusub ciidamada booliska ma qabteen cid qaraxaasi ka dambeysay maxaase ilaa saaka ilaa maanta ilaa hadeerto ila hadliso maxaa soo baxay waxasha qaraxyada kadib
runtii cali walaal qofkaaan ku sugnaa marka uu qarax soo dhacay weliba laba qaran ilaa soo dhacay qorkeele anagu u jirna uba warbaahinta maxaa hore waxay dheer qabanayeen markii halkaas horta qaralaan ka weerayeen ugu dhacay iyo waxaa la filanaysoona waayo ma aysan jiri jirin waa la qarxin jiray xaalmo waa la kalbeniye waa la qarxin jiray ciidan waa la qarxin jiray dawladda ka tirsan maxay toona shacab halhal waa loo diri jira laakiin waa wax ka cusub in warbaahinta meeshoon xarumaheeda la weeraro isla mahaankaasna qarxaya lagu weeraro waxay labaha aadka noo qalbiniyeynahan waa qabanayay markii aan ka wareernay waxaa ka mid ahaa iyagoo milaan fara badan shaqeen badankeed waxay ku hadlayeen idaacada bakfolkeed waa uu funaa xiriirka waqti goortii ayay ku jireen deetana waxaa dhacday banaanka fileedka ku jira in la khalkhalo hadalkii ku soo celceliyo deetana aniga oo kamid ah weliyaasha halkaas ku sugnaa oo meesha hooska banaanka uga jira ku sugnaa waxaan sameeyey waxaan ka tuuray mikrofonkii uu ku hadlayey deetana dadku waxay maqlayeen jugta iyo qararabta iyo waxaa meesha ka dhacay qalalaashaha kulli dadku waxay kalaadaysanayeen hawada inta aan macnaha magaalada daafaheeda ah oo maaragtay aan sida tooska u maqlaynay jugta qarxaasi waxaa isku suwaashi soo jiraamay maxay toola ciidamada ammaanka ee gobolka mudug qaybta ku jiraan markaasaasu qarax ka dhacay laakiin waxaa guudareena u noqotay in ciidamadii ammaanka ay si toos hawlahoodii ay u gudageli waayaan sababadayla dadka duleeyi oo aad kusoo kusoo shibamaya meeshaas oo saaxadii xasaabadiyada bisafuray si waasaa waxa ku jira farxiyo mar farxiyo marka waxaasoo dhan aan laga yimaado aan waxaasartay sidii wax u dhaceen ayaad nooga warantay dhinaca maamulka gobolka mudug ee dhinaca koonfureed iyo dhinaca waqooyi ba saaka arrimahan qaraxyadan xalal la bagsaday xarumaha warbaahinta ee ka cusub deegaanada puntland saaka ma ka hadleen wax shirna arrimahaasi ma ka yarateen
danka maamulka wax jira arrimahaas kala yeela laakiin danka saxaafada ayaan arrimo ka yeelanay
ninkina saaka maxaa lagu soo qaaday ad- saxaafada saaka isku hadeen maxaa lagu soo qaaday farxiyo kulan asaasi ayaan isugu nimid wariyaasha ka howlgala xarumaha warbaahineed ee ku yaala magaalada argabi ahaan kulankaasina waxyaabaha ugu hadale waxaa kamid ahaa in ilaa anagu kama hortegi karno dhibaatada ka jirta soomaaliya oo kale weeye dadka soomaaliyeed waxay qabaan meel walba ha joogaan ayaa la qabnaa maadaama hadda aysan jirinin tixgelin gaara oo la siinayo sixiisiniinta oo ayaga ay ugu horeysa waxyaabaha la weerarayo marka waxyaabihii aan halkaasi soo soo qaadnayna walaal waxaa kamid ahaa in aan sameeyo feejignaan dheeri ah oo micnaha feejignaan dheeri ah la sameeyo waxaa loola jeedaa ilaa waxaan aqoonsaysanayn in haddii aan waardiyeli karnaa waardiyaasha badbano maaragtay sidii sidii walba oo aan taxadar ku samayn karna aan taxadar uga samayna arrintaasi dadweynaha ku dhaqan gobolka mudug qaraxyada saaka laydinla beegsay xalay laydinla beegsay sidee u arkeen oo gaalkacyo sidee marfaaxiyo looga dareemaya maadaama adigu aad gaalkacyo ku sugan tahay wariyana aad tahay xarunta warbaahinta reer gaalkacyo ka howlgala
run ahaantii walaal cali aad ayay uga xiyihiin bil ahaan baa dadka ku dhaqan magaalada haday ahaan lahayd xag maamuur iyo xag shacabka maantayna dhinaxadihii dhibaatada ay gaashay ee xalay la weeraray dadweynihii meel laga kala marya ayaa la waaray iyagoo soo booqanaya isla markaankaas tafsiirinaya dhibaatooyinka siday u gaareen qarxiyadu xaggay kusoo dheereen iyo waxyaabo lamida iyo khasaaraha ayagoo dadka weydiinaya ugu dambeyntii sidoo kale idaacadaha waxaa soo waqaraya dadka waxgaradka bulshada ah ayagoo waxaan daareynayay dadka qarxiyadaas salka ageystay sheegayayna qiimaha uu isku leeyahay iyo waxyaabaha uu ka mudan yahay dadka uu sheegay maadaama uu yahay qayb kamida horumarka dalka islamarkaankaasna dadka maxay soo u shaqeynaya ciidamada booliska ee gobolka mudug ilaa iyo iminka ma jira farxiyada ugu dambeyntii ciday gacanta kusoo dhigeen xarumihii idaacadda gobolada mudugna gobolka mudugna iminka ma shaqeynayaan labadaas su-aalood si kooban iga jawaab walaal mamoodba dhacdihii dhibaatooyinka ay galaan sisoo hawada ugu jiraan ayagoo sisoo hawadooda hawlahooda warbaahiyeedna ugu taa laakiin maxay sole ma jirto dhanka koonfurtaadaan ka warmara cid ilaa iyo hadda loo sii qabtay khasaarihii dhaqaxiidaankaas ka dhacay haddaan idaacadda redo gaalkacyo usoo laabto maxay sole waxaa jira hal nin oo lasoo qabtay ninkaasna mar aan qeybta booliska ee gobolka mudug katuufiya musaxaf cabdirahmaan muuse xasaasi mar aan halka taleefonka la xiriira wuxuu ii sheegay ninkaasi inuu kirtay in uu geystay qarxaasi uu ka mid ahaa dadkii geystay qarxaasi waxaa lagu hayaa saldhiga booliska magaalada waa ninkii lagu soqtay halkii qarxaay loo geystay idaacada warbaahinta weli baalkaxayo puntland soomaaliya aadbaada mahadsanta taasi waxay farxiyo maxamed cismaan oo ah saxaafiyad ka howlgasha idaacadda redio gaalkacyo xalana ku sugnayd stuudiyaha xarunta gobolkaasi ama idaacadda redio gaalkacyo kuleeyahay gobolka mudug xilligii uu qarax u dhacay farxiyo aad baad mahadsan tahay caliyo
ugu dambeyntii adigu adoo waraysigan khaaska siinaya cigaag online maxaad ka tahay dhinaca saxaafiyiinta gabdhaha ma guddoomiyaad tahay mase xubinimo kale aad ku jirtaa
waa